caweysi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dabley lagu tuhmayo in ay yihiin budhcadbadeed soomaali ah ayaa muddo ka badan toddobaad haysta markab wata calanka dalka maalta oo laga qabsaday biyaha caalamiga ah haddaba wararkii ugu dambeeyey ee markabkaas ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wasiirka dekedaha ee maamulka puntland ama puntland axmed yaasiin saalax waa mahadsan tahay haarun v o a waa idin salaamaya dhammaan iyo ummadda soomaaliyeedba run ahaantii asbuucyadii ugu dambeeyey waxaa soo rogaal celiyey fardembiyeedyadii burcadbadeedu ay ku weerarayeen marinbiyoodka gacankan waxa weeye cadmeed iyo marinbiyoodkan indian oceanka oo dhankan xeebaha puntland oo dhulalkoodu yahay kun iyo lix boqol oo kilomitr inay dad iska abaabuleen oo ay markii asbuucan hadda ugu dameeyey markab ruweyn la yidhaahdo ay kasoo qabsadeen biyaha caalamiga ah ee indian oceanka markabkaas hadda muddo toddobaada ayaa lagu haystaa xeebaha puntland gaar ahaan meel u dhow bayla oo waxa weeye durdura la yidhaahdo agteeda markabkaasi runtii intii uu maaragtay xaaladiisu ay biyahana soo galay dhanka soomaaliya waxaanu ula soconay si dhow waxaanan iska kaashanaynay ciidamada mataqaanaa ilaalada badda oo runtii aanu ciidamada caalamiga ah oo aanu markay xaalaha kan oo kale soo darsaan aanu si dhow oga wada soconay marka markabkii weli gacanta burcadda ayuu ku jiraa waxaanu rajaynaynaa insha allahu dhanka beriga iyo dhanka baddaba waxaanu ka saaray culays go-doomina marka waxaanu rajaynaynaa insha allahu bal in sida ugu fudud oo dadkaasi loo badbaadin karo markabkaasna gacanta burcadda looga saari karo aanu maro wadadeeda hadday ka fursan weydo in howlgal lagu fuliyana ase puntland ahaan anagu diyaar baanu naha waa gartay dadka saaran waa imise rakaabka saaran iyo dad kuwa soo afduubtayna waa imise tiradooda markabka sideed iyo toban qof oo waxa weeye kurlistigiisu waa sideed iyo toban qof sida naloo soo diray runtii marka sideed iyo tobanka qof waa bulgarian sagaal qof ah iyo qof angolian ah iyo inta kale oo waxay yihiin myanmar marka hal qof baa ka dhaawacmay howlgalkii markabka lagu qabsaday sidaanu toddobaadkii hore isku waraysanayd qofkaasna waa laga dejiyey oo markabka dagaalka ee maraakiibta dagaalka ee ku hareereysan mid kamid a ayaa lagu lagula tacaalaya xaaladiisa caafimaad isagana waxa weye xaaladda khatartayd uu ka baxay waxa weye howlaha intaasa maaragtay informationka dadka saaran oo rikaabka ah halkaa qof oo ka dhaawacmay mooye intooda kale waa bad qabaan
dadkan weeraray ee haysta tiradooda waa imisa maxay dalbanayaan runtii burcaddu sideed iyo toban qof weeye markabka nimanka biyaha ugu tegay indian oceanka marka hore doon iran ay ka qabsadeen dhankan xeebta qandala si dhow baanu ula soconay intay doonta koreen iyo sida ay maarata jihaday aadeen intaba informationkooda iyagoo la hayo ayay markabkaasi biyaha caalamiga indian oceanka kasoo qabsadeen marka sideed iyo toban qof weeye oo burcada oo runtii rag caadaystayaal ah oo burcadii hore haraagii ka haray ah iyo rag cusub oo hadda faldembiyeedkan waxa weeye iyagu ka qayb noqday ayay isugu jiraan waxyaabaha ay dalbanayaan annaga dee nalama soo xiriirin oo waxaasaanu dalab u rabnaa namaysan oran shirkaddii markabka lahaydna kolley communicationkooda information ahaan nooma siin in wax laga soo codsaday laakiin weli haddee waa niman hareeraysan oo faldembiyeedkii ku jireen ku hareeraysan marka weli islamaanan gaarin waxaasaanu rabnaa iyo sidaasaanu wax u rabnaa labadaba waa gartay markabkaa wata calanka moolta moogaye doon kale ama markab kale oo lagu haysto miyaa jira xeebaha soomaaliya saddex beri laba beri ka hor waxaa nala soo xiriiray ganacsado soomaaliyeed oo isaguna doon imarat oo goolka soomaali ah oo goolkeedu puntland laga bixiyey oo anagu aanu siinay doontiisa in ay burcadbadeed ay ka qabsadeen dhankan informationkii uu nala wadaagay oo ah inay ka qabsadeen gabac meel la yidhaahdo saddex iyo toban kilomitr u jira magaalada ayl doontaasna runtii way gacantay ugu jirtaa oo iyadu maaragtay dee waxay rabaan inay markab ku doonaan oo badaha markab kaga soo qabsadaan ciidamada caalamiga ahna way haystaan taarkadeeda iyo informationkeeda marka arrinteeda markayna soo gaartayba ciidankana waa la wadaagnay ilaalada badaha ciidanka caalamiga ah annaguna waa haysanaa marka waxaan rajaynaynaa iyada in gacanta lagu dhigo iyadoo aan faldembiyeed aan lagu gaarin in markab lagu soo qabsado haddii ilaha yidhaahdo wa garta meeshaa kala cadde goolk gool ka haysata puntland maxaad ka wadaa falfaahfaahi qodobkaas
doonyuhu badanaa waxay kala yihiin doonyo iraniya oo goolalka ay wataan gool ajnabiya iyo gool muwaadin ah buu kaleeyahay marka goolasha goolkay doontani wadato ayaa wuxuu ku diiwaan gashan yahay waa doon ka diiwaan gashan weeye gool muwaadin oo soomaaliya oo puntlandia waa garta arintani burcadbadeed miyay soo laabatay hadda oo mama ka howlgalayaan xeebaha soomaaliya kolley hadda gacankan dhinaca yamanta iyo maaragtay dhinacan puntland maadaama abni darro dhanka xoutiyiinta ay kasoo korortay iyo maaragtay maraakiibta maaragtay israa'iil maadaama waxa weeye halkaas dhibaatooyin fara badan oo abni darro ay kasoo korortay waddanku waa wax isku xiran marka dhinacanna fursad waxa u muuqatay in la hollin karo markii hore mentalitiga dadku way ka baxeen waxaan laakiinse hadda waxaad moodaa in dadku ay u qalab qaateen into maaragtay wax magaradka ah laakiin ma lihin waa number fara badan waayo marka ay macaayish ka helaan oo macaayishkaasi ay la yimaadaan dhanka beriga ah ayay tusaale u noqdaan kuwo kale inay kudayasho sameeyaan laakiin hadda maysan dhicin oo markabka ugu horeeyo gacanta ku dhigaan waa markabka ay saaran yihiin laguna hareereysan yahay oo aanu dhanka bariga iyo baddaba ka joogno waxaan rajaynaynaa iyadana inaanu insha allahu aysan manfac ay ummadda kale ku dhiirigeliyaan inay badda howlgallo amni darre ka sameeyaan inaysan horseed u noqone howlgalka lagu fulinayo uu noqdo mid iyagana lagu baabi'iyo lagu ciribtiro laguna soo qabto si aysan mar dambe aysan u hollin inay maaragtay ay faldembiyeed kale ay badda ku aadaan doontii kalluumaysiga ee iiraan laga lahaa laga qabanayay xeebaha eyl iyadana meelo ku aadan maxaa lagu furdaamiyey taas doontaas runtii way ka degeen information ahaan sida maaragtay aanu ganacsadihii mar dambe uu nala wadaagay laakiin doontan imarat ba hadda gacantooda ku jirta oo ay ku dooranayaan badanaa doonyaha ama iiraanta ha noqoto ama yamanta ha noqoto ama doonyaha soomaalida ee kalluumaysiga ha noqoto iyaga uma afduubayaan inay maaragtay madax furasho ka qaataan ama ay wax kale oo laakiin waxay u afduubayaan inay ku raadsadaan maraakiib waaweyn maadaama looxa yar ama sixiimadda yar aysan awood u lahayn inay biyaha biyaha caalamiga ay ay mataqaanaay gaadiidka ku tagaan marka badooyahanka waxay kaga faa'iidaysanayaan inay biyaha caalamiga ku tagaan kadibna sixiimada yar ay wataan marka ay ku weeraraan markabka ama wixii kale ay markaa badda ka helaan waa garta qodobka aad xustay ee weerarada xootiyiinta waa xaalad cusbo iyaduna baddacaas ku soo korodhay iyo gacanka cadmeed marka taas bal ka waran iyo sida ay u saameyn karto soomaaliya iyo gaar ahaan puntland oo xuduud lala baddaas
runtii annagu dhankan yamanta dhir fiican oo ganacsi baanu lahayn oo intii dagaaladu ay ka dhaceen oo dowladda yeman ay burburtay haddee wax badan oo isu socda oo dhanka puntland iyo dhanka yamanta abaa jiray oo mataqaan cilaaqaad ganacsi oo waxyaabaha yaryarka ah oo badeecadaha ama wax dhinaca soomaaliya ha uga tagaan marka iyaga ka go-an yihiin ama iyaga ha nooga yimaadaan marka arrintaas saameyn gaaray annaga nagu leedahay oo runtii gaadiidkan waa wax isku xiran yahay gaadiidkan internationalka ahee ama dhanka swiss ha soo maro ama dhankan imaaraadka ha soo maro intuba waxa weeye waxay ku leedahay saameyn gaara inkastoo annagu aanu inta badan ganacsatadan reer puntland ay isticmaalaan doonyaha yaryarka ah iyagana aysan bartilmaameed gaara ahayn oo ay yihiin sida ay horey u iclaamiyeen maraakiibta u socota dhanka israel u gudbaya marka runtii cabsida way jirtaa oo mar haddii marinbiyoodkii amni darre ka dhalatay lana filayo in weegaga soo socdo ciidamo badan oo ilaalada badda ah lasoo xoojiyo oo maraakiib badan oo dagaal ay soo gasho runtii saameyn gaaray naga nagu leedahay laakiin in badan kolley waxaanu isku daynaa inaanu kala shaqayno ciidamada caalamiga ah ee ilaalada badaha inaanu kala shaqayno bal in dhanka beriga annagu aanan wax amni darre iska abaabulaya inaan halkooda ku burburino wixii dhankan hadda arrimahan soo kordhaya burcadda ah ama ha noqdaan kuwo kaleo xiriira la yeelan doona kolley dee marka dhibaato ay timaado dhibku labada dhinacba waa loo nugul yahay in dhalinyaro badan maskaxda laga xado siyaabo badan wada shaqayn loo yeesho marka arrimahaas kolley waa waa waa waa dareen gaaraanu leenahay oo waa ka feejigannahay waxaan rajaynaynaa insha allahu in faldembiyeedka burcadda ku urursan hadda ee dhanka beriga puntland ee howlgallada laga gelayo inaanu bartilmaameed ka dhiganno dadka beriga jooga inaysan si nabada ku joogin hadday faldembiyeedkaas ka qayb noqdaan waa garta waxaad ka hadashay burcabadeedan hadda markabkan haysata qaarkood inay kuway horay yihiin oo dib u soo ragaal celiyay kuwana ay cusub yihiin halkay iska abaabulayaan
hadda abaabulkan goobaha markabka hadda mobile satellida saaran oo ay communication ku samaynayaan ama mobilada gacanta iyagu wataan dhammaantood waxay ku jiraan system tracking ah oo mar walba ciday la xiriiraan dhanka beriga waana la soo wadaagayaan ciidamada waxa weeye ilaalada badda oo internationalka ah marka waxaanu samaynaa cid walba inkastay lambarada bedelayaan oo bosishinkooda iyo goobtay ka hadleen intaba laakiin waa ilaa qandala ilaa boosaaso ilaa iyo dhankan ay telefoonada ay wacayaan oo dadkay la xiriirayaan iyo goobaha ay kala hadlayaan ayuu g b s kusoo qabanaya marka waxaan rajaynaynaa insha allahu kolley hadda process amni bay ku jiraan ma rabo inaan intaa faahfaahin dheeriya usii galo laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu cid walba oo xiriir la leh ma aha wax qarsoon waa rajaynaynaa insha allahu meeshii joogaan in lagu tago oo ciidamada amniga puntland ay ka howlgalaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee puntland axmed yaasiin saalax oo u warramay haaruun macruuf